wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland oo kaashanaysa haydaha ay bahwadaagta yihiin ayaa waayadii dambe waxa ay xooga saaraysay sidii loo dhiirigelin lahaa beeralayda ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland kuwaas oo laga caawin jiray abuurka beeraha buufinta beeraha iyo waxyaabo kaleeto intaasi ka badan deegaanada jubbaland waxaa ku yaala beero badan iyadoona dad badan oo beeralaya ay noloshooda ku tiirsan tahay tabcashada beeraha beeralayda waayadii dambe waxa ay bilaabeen oo xooga saareen sidii ay u kordhin lahaayeen wax soo saarkooda iyagoo kaashanaya wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland haddaba wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland mudane geelle maxamuud aadan ayaa bogaadiyey wax soo saarka beeralayda deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waxaana uu mahadceliyey hay-adda faw oo ka caawin jirtay agabyada kala duwan ee tabcashada beeraha isagoona sheegay in loo baahan yahay in dadka soomaaliyeed lagu dhiirigeliyo wax soo saarka beeraha haddaan helno irrigationsi bood waxaan la soo bixi karaa waxaan oo kale dadkanagu uma baahna abuur yaambo biib ah uma baahna dadkanagu waxay u baahan yihiin in gacan laga siiyo inay wax beertaan dadii soomaaliyeed ilaahaynaan aaminno xooggeennaanaan aaminno carradeennanaan aaminno diinteenna muqaddaskaanaan aaminno qof walba oo soomaaliya hadduu ilaahigii abuuray aamino kuna kalsoonaada dhulkiisa waxaa suuragal u ah inuu helo dalgan iyo wax ka qiimo badan annagu dowlad ahaan waxaan taageeraynaa garab u nahay qof kastoo soomaaliya oo inuu wax la soo baxa rabaa ma taageerayno kuwa bacadka dhooban ee gacanta hoorsanaya ee gabdhahooda ay qaawan yihiin ma taageerayno diinteennaanaan oggolaynba soo dadsaana ma nihin waxaan leeyahay dib baan ka wada hadli doonnaa annaga soomaalida ah waxaan rabaa inaannu mahad celiyo nimankan iyo hay-adda ay mas-uulka ka yihiin ee dadkanaga ku kaalmeeyey inay dalagaa la soo baxaan waxaan ka rajaynayaa inay soo saari doonaan ama ay wax tari doonaan mujtamac intaan ka badan halkan iyo luuq dhulka soomaalida waa dhulbeereed wuxuu ku filan yahay soomaaliya oo dhan jubbaland state